bulshada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ayaa walaac badan ka qaba mudaharaadyada ay qabanayaan isbahaysiga mucaaradka kuwaasoo dowladdu ay sheegtay inaysan ogolaan doonin islamarkaana ay ka hortagi doonto walwalka ugu badan ay dadku qabaan ayaa ah in rabshado iyo qalalaaso ay sababi karaan mudaharaadyada ay ku adkaysanayaan isbahaysiga mucaaradka inay sii wadi doonaan cabdiweli cabdulaahi maxamuud waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida ee ku nool xaafadda islii waxa uu ka waramayaa walwalka uu ka qabo mudaharaadyada
waxaan ka mid ahay ganacsatada reer nairobi gaar ahaan ganacsatada reer islii runtii maandamaandooyinka aada iyo aad waxaan ka qabnaa walwal fara badan xaaladdu labada dhinaca culeys badan ka jiro walwal fara badan ayaan qabnaa walwalkaas oo ah hadda maalintii dhawada lasoo dhaafay waxaa dhacay coleysyo fara badan oo ka dhacay gudaha islii oo ay dadkii mudaharadahayo ay jabsadeen dukaamo ay leeyihiin dad soomaali ah oo xataa dhalinyaradii dukaamadii ka shaqeynaysa wax ku gaareen hadda aada iyo aad baan walwalsannahay xaaladda runtii aada iyo aad baan uga fakarsannahay waxaan ilahay ka rajeynahay ilaahay gees naga mariyo rabshadaas iyo dhibaatooyinkaas iyo waxaas dhacay o dhan ilaahay gees naga mariyo jaamac aadan axmed waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha dhalinyarada waxa uu ka mid yahay bulshada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi waxa uu dowladda kenya ka codsanayaa inay wadahadal la gasho mucaaradka
run ahaantii dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa ugu horey madaxweynaha dalka kenya william ruto in uu wadahadal mise isu soo dhowaansho ah uu ka sameeyo mucaaradka kenya iyada oo aan ognahay in mucaaradka kenya ay ku andacoonayaan in ay ay dowladda kenya ay maciishadii kor u kacday marka waxaan leenahay wadahadal iyo isu soo dhowaansho ayaan ka rajeyneynaa in ay labada dhinacba ay isu soo dhowaadaan si uu u baaqsamo dibadbaxyadan iyo rabshadaha wato tan iyo markii isbahaysiga mucaaradka kenya ay ku dhawaaqeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyada ayaa waxaa soo baxayay baaqiyo ay dirayeen ururada aan dowliga ahayn kuwaasoo ku aadan xaaladda ka jirta dalka kenya waxayna ka codsanayeen madaxweynaha dalka kenya iyo mucaaradka inay wada hadlaan si arrintani xal looga gaaro intisaar saale xuseen v o a nairobi